أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha safar sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo kanaalka wararka ah ee kataib ayaa muuqaal cusub ka soo saaray weerarkii dhowaan mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka zabiid ee wilaayada islaamiga ah shabeellada hoose maamulka ridada somalilan ayaa qayb ka qaadanaya barakicinta muslimiinta reer khaza isagoo qorshahaasi ugu kaalmaynaya maamulka yahuudda ah iyo dowladda saliibiyadda mareykanka weerar lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta askar iyo shaqaale ayaa ka dhacay goob u dhow magaalada adis ababa ah ee caasimadda dalka itoobiya bulshada ku dhaqan magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada abakool ayaa goob fagaaraha ku daawaday isdaarka ay alkataa'ib ka soo saartay dagaalkii maxaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan kanaalka wararka ah ee kataa'ib ayaa muuqaal cusub ka soo saaray weerarkii dhowaan mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ah deegaanka zabiid ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan
إلى درب الجهاد عما هيان ولدون ديننا مجدا ثانينا هلما بنا نسوق الأرض علينا filimkan oo uu baahiyey kanaalka kataib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar lagu qaaday saldhig maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee wilaayada shabeellada hoose wuxuuna filimka ku bilaabanayaa weerarka mujaahidiinta ee qoriyaha garbaha laga tuuro oo weerarka lagu bilaabay kuwaasoo si toosa ugu hoobanaya difaacyadii murtadiinta
فلا والله إنا لن نالينا وحتى إن غدا الأعداء صفاها ندمرهم ونسحقهم طاحينا إلى درب الجهاد عما هيان
muddo kooban kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegaya dhammaan deegaanka oo dhan waxaana filimka lagu arkayaa fariisimihii iyo difaacyadii murtadiinta oo lala wareegay يشق الكفر شقا وعند المسلمين فكن حالنا فلا والله ما في العيش خير وإخوان لنا ملأ السجون يهضوا نسائنا وقد استباحوا وعادوا في المدائن مفسدينا ولكن inta filimka uu soconayo waxaa la arkayaa ciidanka mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagaya gaari booyad ah oo ay gacanta ku dhigeen ayna ka qabsadeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee goobta lagala wareegay waxaa sidoo kale filimka lagu arkayaa gawaari kale oo ay qanimaysteen ciidamada mujaahidiinta goobaha filimka lagu soo bandhigaya ee ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen waxaa ka mid ah buundada deegaanka sabiid waxaana la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo buundada ku dhex roondeenaya حالنا فلا والله ما في العيش خير وإخوان لنا ملأ السجون يهضوا نسائنا وقد استباحوا وعادوا في المدائن مفسدين holaca iyo qiiqa ayaa hawada isqabsaday markii ciidamada mujaahidiintu ay dab qabadsiiyeen difaacyadii murtadiintu ay halkaasi ku lahaayeen qeybaha dambe ee filimkana waxaa lagu soo bandhigayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan halkii lagu dagaalamay فقم وارفع لواء الحق دوما وجاهدهم وصن دينا ثامينا إلى درب الجهاد هلما هيا نعيد جعلوا لديننا مجدا دامينا هلما بنا نسود الأرض عدلا نقيم الدين فوق العالمين ولو وقفت جميع الخلق صدا فلا والله إنا لن نالينا وحتى إن غدا الأعداء صرا
aad baad u mahadsantahay abuu xasaan maamulka ridada somalilan ayaa qayb ka qaadanaya barakicinta muslimiinta reer khaza isagoo qorshahaasi ugu kaalmeynaya maamulka yahuudda iyo dowladda saliibiyadda mareykanka bashiir muxiidiin abuu ayman ayaa warbixintaasi inoo sii ambaqaadaya maamulka gooni goosadka ah ee ridada somalilan ayaa lagu soo waramayaa in wadahadal uu la leeyahay yahuudda kaasoo looga tashanayo sidii muslimiinta reer khaza loogu soo barakicin lahaa gobolada waqooyi ee soomaaliya sida ay xaqiijisay warbaahinta berbert news oo ah warbaahin laga leeyahay maraykanka xafiisyana ku leh magaalooyin ay ka mid yihiin london iyo talaabiib telefishinka yahuudda ayaa toddobaadkii hore shaaca ka qaaday in sahayanadu ay wadahadal ku saabsan barakicinta falastiiniyiinta ay kula jirto shan dal oo kale ah indunuusiya somalilan uganda koonfurta suudan iyo liibiya ilo diblomaasiyadeed oo u warmay warfideenka islamarkaana ay soo xigatay warbaahinta berbert news ayaa sheegay in maamulka hirdada somalilan uu diyaar u yahay fikradan una arko waddo suurtagal ah uu ku heli karo aqoonsi caalami ah warbixintan ayaa lagu xusay in maamulada yahuuda iyo maraykankuba ay dardargeliyeen dadaallo lagu fududeynayo barakicinta reer khaza sida uu jimciyey lasoo dhaafay uu baahiyey wargeeska wall street journal oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee dalka maraykanka dhankiisa ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa telefishinka i afar iyo labaatan news u xaqiijiyey inuu jiro xiriir ay la leeyihiin dhowr dal oo ay kala xaajoonayaan sidii ay u aqbali lahaayeen muslimiinta reer filistiin ee la doonayo in laga soo barakiciyo marinka khaza mahadsanid abuu ayman weerar lagu dilay ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta askar iyo shaqaale ayaa ka dhacay goob u dhow magaalada adis ababa ah ee caasimadda dalka itoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya koox aan xeebtooda la aqoonsan ayaa meel u dhow magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ka fulisay weerar culus oo lagu beegsaday ciidamada ammaanka iyo shaqaale itoobiyaan ah halkaasoo dhegta dhiigga loogu daray ku dhowaad shan iyo toban xubnood warbaahinta maxalliga itoobiya waxa ay sheegtay in weerarkan oo ka dhacay gobolka shaawa ee ismaamulka oromiya qiyaastii siddeed iyo labaatan kilomitir u jirta adis ababa lagu dilay afar iyo toban xubnood oo kow iyo toban ka mid a ay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka madaxa suugeynta iyo xiriirka dadweynaha ee bankiga iskaashatada itoobiya ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano c b o ayaa sheegay in weerarka uu dhacay jimcihii lasoo dhaafay oo ay taariikhdu ku beegnayd lix iyo tobanka agosto eelawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in xubnaha weerarka ku dhintay ay ka koobnaayeen saddex qof oo shaqaale ah oo ka tirsanaa bankiga oromiya iyo kow iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamada ammaanka dowladda itoobiya waxaana shaqaalaha bankiga ee la dilay ay kala ahaayeen laba daraawal iyo hal qof oo bankigaasi u xil saarnaa lacagaha gaadiidka war ka soo baxay maamulka bankiga c b o ayaa looga tacsiiyey ehelada ay ka soo jeedaan xubnaha bankiga ee la dilay madaxa suugeynta iyo xiriirka dadweynaha ee bankiga iskaashatada oromiya ayaa sheegay in meydadka shaqaalaha la dilay loo qaaday cisbitaal ku yaala caasimadda itoobiya adis ababa si baaritaano loogu sameeyo ka hor inta aan loo gudbin qoysaskooda kooxda weerarka geysatay ayuu mas-uulkan u hadlay bankiga sheegay in ay ahaayeen dabley aan xeebtooda si rasmi ah loo aqoonsan balse ay sugayaan in baaritaanada socdaha lagu ogaado bankigiisuna uu si dhow ula socdo dhacdada weerarkan ka dhacay duleedka magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya ayaa qayb ka ah weeraro isdabajoog ah oo kooxo hubaysan oo ka tirsan mucaaradka xukuumadda abiy axmed ku beegsanayeen saraakiisha mas-uuliyiinta ciidamada ammaanka iyo kuwa ganacsiga ee isaga kala goosha deegaano ka tirsan ismaamulka oromada bishii abriil ee sanadkan ayay ayd markii ugu yaraan toddoba qof la dilay kadib kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday gaari dadweyne mahadsanid caliyare ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bakool ayaa goob fagaare ah ku daawaday isdaarkii ay alkataa'ib ka soo saartay dagaalkii maxaas ninsigan shan iyo labaatan jirka ah ayaa gaari miilaysan ku weeraray aag ay ka dagaalamayeen gaadiideyda iyo guntooyinka garmeelada wuxuuna allah waafajiyey inuu muslimiinta uga sugnaado aag dagaal inta may ka daawanay filim eed iyo eed yaabanle geeg may argaane hawshada etoobiya ومحاس هسكفف هذياسي جيكن إلهي إذن شيء إذن مدن جايدين تقعن تكتكن مي أو إيت ياب إنك لا ولا لا رير فلسطين أو لقماضي ويلاش يرير iyadoo habeenadii lasoo dhaafay fagaarayaal ku yaala wilaayaadka islaamigaha laga daawaday filimkii uu kataib al ikhbaariya ka soo saaray weerarkii lagu furtay magaalada maxaas ee wilaayada hiiraan ayaa si la mid ah boqolaal ka mid ah bulshada magaalada tiyuglow waxay filimkaasi ku daawadeen fagaaraha al irshaad iyagoona daawashada filimka kadib la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee al andaruus filimka may buahan filim eed naxiis badan oo geebtuusu ka bilaawda eedkiin faraxa geliyaaso gaalada markii atoobidii oo magaalada maxaaska galaasi kibirkiiyo iyo isqaadqaadshe ayaa ku bilaawda kabacd maykiga ha aljeeti iyo xasan garguurito oo booteeno ciidamadiin khudbeeno eedan dhiirigeliyaan ka bilaawda kabacd markan warkii oo sheegayaan oo la buriyaayo ilaahay junuudiisaa ka diray dhulka la baabiciyey iyo haddana yaa kiiga may kaleha kiiga ha markan isa shaadi walaal mujaahid ah iyo milyo talas yo haay iidiyomadyo iyo baawurtiyo ka shirsanayaan yaa baawurka dhowi markan jirshooga gohay iyo hilibsho iyo dhiigii oo dhulka dhan oo dhiig hangna kaade yaa kiinkiiga ka bacda markan mayaha kiigaha arrin eeda murugunle walaalaha reer falastiin oo baaha korna duqeynka ku socda walna amoon liindiidi yaa kigee lankii eed an fiirsado markan eed an qayradaayo lankiiba oo damiir diimadka jara eed an qayradaayo yaa kiga ummadda muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed meenka baaqay walaalaha reer falastiin anilin gargaala gargaarka anilin ducayo ilaahay inay dhibaatadan ku dulqaado gaaladana la habaaro in ilaahay halaag isla ogi ilaahay ah ka dara filimkii anta uu ka kafiirsanay alxamdulilah ilaah mahadiis kulley gaalo oo maybaa iidan fiirsanay rouraso si yaan dhaaradaasay ciidamada mujaahidiinta jibeen lahan iyo rouraano iidan jabeen yaa argaani alxamdulilah ilaah mahadiis maybaa si isku door unti oo maybaa linjibi odowka ilaahay yaa ilaahay ku rajayaan tan kale aan ingliyaa badanaaytay mayba kuma taaytay walaalaha falastiin rafaadkii iyo dhibaatadii oo ku muuqdi ciyaalka dhabka ku muuqdi yoon ilaahay dhabkaas odowka kaa ilaah ku dulqaada unuun ilaahay may baa ku rajaana meel un umar fanay may baa odowkaas masuumiinta ku dhaciifan yaa unuun kulli hob ilaahay rajayaan ilaahay odowkaas yadun kor qaada laha ilaahay walaalaha mujaahidiintan may baa awoodo ilaahay hatta sare lana sidoo kale waxaa dhankooda hadallo qiiro leh fagaaraha ka jeediyey gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada tiyeglow walaal horta filanka intiisa hore filan aad iyo aad u xiiso badan buu ahaayey waxaana soo jiitay sida mujaahidiinta ay murtadiinta u bacsanayeen teeda xigtayna filanka murugo buu u dambeeyey walaalaha qaso oo si xun arxandara loo gumaadayo filanka intiisa badan horta farxad buu hambaarsanaaye maxaas furashadeeda aad iyo aad baan filankeeda wada sugaynay insha allahu raxmaan caawaan nasiib u yeelan inaan daawano caawo aad iyo aadaan farxad u dareemaynaa nasri ilaahay subxaana wa tacaala uuna soo hooyana way tahay marka in badan oon filankan daawashadiisa aan wada sugaynay caawaan nasiib u yeelanay geesiyaasha tawxiidka waxaan leenahay meel walba aad ku sugantihiin horta inaan idin garab taagannahay ogaada insha allahu tacaala gaaladan waxaan leeyahay meel walba aad ku sugantihiin gacanta mujaahidiinta inay mar un idin soo gaari doontana ku bashaaraystaan leeyahay furashada maxaasna waxaan leenahay waxay noo xambaarsan tahay farxad aad iyo aad u weyn oo muslimiintan u soo wada hooyatay reer tiyaglo haddaan nahay nooma qaas ah muslimiinta dhan ay u soo wada hooyatay walaalaha qasana waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala meelaan idinka soo gaarno ma joogno laakiin qulubtaynu idinla joogta insha allahu raxmaan mar un nasri ilaahay wuu idin soo gaari doonaa isbir wasaabir waraabidu aan idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ooganta waliba ka fiirsanay filin aad iyo aad an qiimo badan filinkaas oo ah filinkii maxaas oonga dambe maasha allah ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan gaalo jabtiy aragnay gaalo jabshe mar kastaba argaanay oo u kana aragnay ka indha qaboobsan mujaahidiintan waliba lenaa ilaahay subxaana wa tacaala hasiin barakaay insha allah guullana ha dhowto insha allah nasriga ha dhowi filinkan filinkahiiga waliba ku fadaane inti magaalada muqdisho caasabadda soomaaliya inti nagato ku rajeeyaan insha allah waliba fariinandareey gaalada yahuudda oo gumaadase walaalogaana filistiin runtii eed iyo eed aan murugoonni oo waana aan qayronni oo waana aan coloola gubyoonni insha allaahu tacaala waysiinku gudu doona lana yahuudnana maran dheerayna ummadda muslimiinta ee meel kasta roogtaan waliban ducaayasaana walaalogan filistiin waayo muslimiinta isku jiru lan kasta oo damiir leh oo aqlan leh oo muslim eh waliba laku faday inti yahuud habaara oo filistiin dan ducaay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu filimkan laga soo saaray weerarkii magaalada maxaas ayaa ximbaarsanaa fariimo waaweyn wuxuuna dadka muslimiinta xusuusiyey qayb ka mid ah gaboodfallada ay la kulmayaan walaalaheena reer filistiin taas oo bedeshay dareenka shacabka muslimka ah ee ku nool bariga afrika guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu